warbixyo ballaaran oo looga soo horjeedo mooshinka ka dhanka madaxweyne farmaajo ay gudbiyeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid a dalka kumanaana shacaba ayaa iskugu soo baxay qaybo ka mid a gobollada dalka waxayna muujiyeen sida ay uga xun yihiin mooshinka laga gudbiyey madaxweyne farmaajo waxa ay soo xirteen boorar ay ku qoran yihiin fiifa farmaajo laaluush qaatay dooni mayno iyo halkudhigyo kale waxayna ku qaylinayeen mooshin dooni mayno shacabka ayaa si isku mid a waxay uga soo horjeesteen mooshinka la sheegay in ku dhowaad boqol xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan walow qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ay beeniyeen in ay saxiixeen mooshinka ka dhanka madaxweyne farmaajo waxayna tilmaameen in looga been abuurtay mooshinka waa markii ugu horreysay oo shacabiga soomaaliyeed ay si isku mid a uga soo horjeestaan mooshin soo gudbinta mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee ay ka gudbiyaan madaxda dalka